kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qaybtii saddex boqoliysagaashanaad ee barnaamijka tubta nabadda oo aan toddobaadkan uga hadli doonno hodantinimada dhaqanka soomaaliyeed iyo siduu u xoojin karo nabadda iyo midnimada soomaaliyeed
waxaan bilowgii barnaamijyada taxanaha ee ku saabsan hodantinimada dhaqanka soomaaliyeed ku waraysanay wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska soomaaliya daa'uud aweys kaas oo tilmaamay in dadka soomaaliyeed ay mideeyaan qodobo ay ka mid yihiin luuqadda lahjadaha diinta suugaanta gabayada heesaha iyo ciyaar dhaqameedyada kala duwanaanta dhaqamada iyo lahjadaha maxalliga ah ayaa waxay hodan ka dhigaan hiddawadaraadka dadka soomaaliyeed dhaqan kasta oo adduunka ka jira waxaa hodan ka dhiga arrimo badan oo kala duwan lahjadaha looga hadlo soomaaliya waxaa ka mid ah afgarre oo sidoo kale loo yaqaano mahaaw jamiini oo sidoo kale loo yaqaano afbaraawe iyo afmaadoonte oo looga hadlo magaalada marka waxaa sidoo kale hodan ka dhiga dhaqanka soomaalida waxaa ka mid ah sheekooyinka iyo suugaanta ka tarjumaya sooyaalka iyo habnololeedka bulshada ee jiil kasta u gudbiya kanxiga mahadsanid maxamed balse aan barnaamijkeenna ku bilowno waraysi aan la yeelanay ibraahim cali caliyow oo ah aqoon-yahan ka soo jeeda bulshada dabaraha wuxuuna ugu horeyn ka jawaabayaa su-aal ku saabsan kala duwanaanta dhaqanka maxalliga ah ee bulshooyinka soomaaliyeed
marka hore aad ayaan salaamaya runtii dhaqanka kala duwanaanshaha dhaqanka dabcan soomaalida oo gebi ahaantoodii waa isku dhaqan laakiin markii la dhaho dhaqanka oo traditionka markii loo laabto unbay xoogaa ku kala duwan yihiin taasna waxay fududeyn kartaa isdhexgalka bulshada kala duwanaanshaha dhaqanka markii la dhahana qowmiyad walba ama reer walba waxyaabo u gaara lagu leeyahay marka aad iyo aad bay muhiim u tahay in oo maaragtay kala duwanaanshaha dhaqanka marka waxyaabo badan empower garaynaysaa in bulshadii ay isfahmaan ama waxyaaba ay isku aqoonsadaan ay u noqoto dabcan kala duwanaanshahaas muhiim waayo waana ani waxay ila tahay oo ila fiican yahay because qoomiyad walba dhaqankeedii inay ku faanto ama maaragtay inay soo bandhigan karto wax ayaga ay ku faani karaan inay tahay aan aaminsanahay marka taasna waxay sahlaysaa in bulshadii ay wax isku aqoonsadaan ay noqoto marka okay wayna wayna ila fiican tahay ahaanteedii aadaan usoo dhaweynaa maxaad nooga sheegi kartaa dhaqamada gaarka u ah dabaraha gaar ahaan ciyaar dhaqameedka dhaqanka markii la dhaho qowmiyad walba dhaqan gooniya leedahay dabcan dabarahana waa lamid dhaqamo oo gooni u uu leeyahay tusaalehoo kale markii aan kasoo qaato dhaqamada oo ciyaaraha oo kale markaan dhaho dhowr ciyaar ilaa saddex haddaa kasoo qaato ciyaar waxaa jirta oo waali la dhahaayo iyo hirikow iyo beri marka intaas waxa waaye dee wax dhaqan oo dabaraha keliya khaas u waaye dabcanna waxa waaye haddaan mid mid aan u fasiro waaleed inta badan ragga ciyaaro oo ciyaaro oo maaragtay dhalinyarada xilliga barwaaqada ay jirto iyo isku imaatanka bulshooyinka markay bulshadaas ama qoomiyadaas markay isku imaado ay samaysato waa xilliyada barwaaqa barwaaq sooroka ay jiraan dabcan ciyaaraha kale oo hirikoogan dumarka u khaas tahay sida dumarka markii la dhahana waxa waaye dee maadaama ayaga ay yihiin lafdhabartii bulshada ciyaarahaasna waxay ku ciyaaraan wax kale ma aha dhiirigelintii iyo gobaabada hadday noqon lahayd raggii inay gobaabiyaan xilliyada maaragtay oo bulshooyinka iyo wax in ay garab istaagaan garab istaaga markay u muujinayaan ciyaarahaas ay sameeyaan beereedan inta badan dhalinyarada iskaga baashaalaan dabcan waa wax iska oo caadi iska oo dhalinyarada iskaga qaraaxaystaan ama iska iskaga baashaalaan waa ciyaaraha iska caadiga ah marka intaasaan maaragta kasoo koobi lahaa dhaqanka oo culturalka xaggiis marka u fiiriyo dhanka bulshada markii la dhahana runtii waxay muhiim u tahay in la kala dhaxlo ama la kala faa'iido qowmiyad kasta inay kala bartaan ciyaarahoodii khaaska u ah taasna waxay aad muhiim u tahay oo ayna ka faa'iidi karaan isdhexgalka bulshada xaggiisa markii loo fiiriyo ugu dambeyn sidee dhaqankaasi uga qayb qaadan karaa hodantinimada guud ee dhaqanka soomaaliyeed runtii kaalinta uu ka qaadan kara waxay tahay in oo maaragtay awood yacni oo dhaqanka dadkaas ay u leeyihiin beeshaas ama lagu aqoonsan kara inay noqoto ama bulshooyinka kale ay ugu duwan yihiin si oo maaragtay ayagana culturekooda ama dhaqankoodii yay yay tusaale u tahay in oo gooni ugu noqoto ama bulshada laftirkeedii ay dadka kale ay ka baran karaan dhaqamada iyo cultureka ay leeyihiin beesha dabare dabcan waa afka dabaraha waa qayb ka mid a afka soomaalida ay ku hadasho dabcanna waxa waaye dee suugaanta markii la dhahana keliya waxay ku kala dunaan karaan luuqadii markaas suugaanta ama loo looga hadlaayo ama loogu dhawaajinaa dabcan sida caadiga waxa waaye de markii tusaaloo kale kuusoo qaaday heesaha oo kale markii la dhaho waxyaabo badan oo maaragtay oo dhanka marka soomaalida heesaha jacaylka iyo waxyaabahaas oo kale markii laga hadlaa heese badan oo maaragtay lagu soo tiriyaa jiro oo ay ka mid tahay heestii alanta awki mid la dhahayo runtii oo aad muhiim u tahay ama heese badan oo deegaanka laftirkoodii afkii looga qaaday oo dooyow dareer fayl hees la dhahayo marka waxyaabo badan ay jiro oo dabcan dee afkii heesihii suugaantii looga qaaday iyo gabyo badan walow aan isku fiicnaan dhanka iyo gabyaha oo dhanka afka xaggiisii runtii laakiin waxyaabo badan ay jiro oo dhankaasna waxyaabo badan laga qoray ama laga tiriyey aad ayuu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa ibraahim cali caliyow oo ah aqoon-yahan ka soo jeeda bulshada dabaraha balse iminka aanu gudubna waraysi aan la yeelannay maxamed ibraahim xasan mayaashe oo ah nabadoon ka soo jeeda bulshada dabaraha wuxuuna ugu horreyn ka jawaabayaa su-aal ku saabsan ciyaar dhaqameedka bulshada dabaraha qabiilka la yidhaahdo dabaraha bulsho ahaan deegaan ahaan luuqa ahaan kaljarkiisa af la yidhaahdo af dabare oo qaarna maymay ku jiro qaarna af soomaaliya ku jiro laakiin reerkaas u gaar ah ayay leeyihiin marka waxay leeyihiin hiddi iyo dhaqan oo heese iyo gabayo iyo waxay leeyihiin waxyaabo ciyaaraha ay ka mid tahay dhaqankoodii waxay ciyaaraan dheel waalay la yidhaahdo waalay lo-aad la yidhaahdo ay ciyaaraan waaqewiinow maayo waaqow walaal majar ay ku bilaabaan waxyaabo noocaas ay ku mahmahaan ay ku ciyaaraan saarka wax la yidhaahdo oo saar gurbaan la yidhahdana waa ciyaaraan marka ciyaarta xagga ciyaarta loo baxo waxay kala ciyaaraan bahal berry la yidhaahdo oo dabaraha uu ciyaaro ayaa jira mar waa la iskugu duceeyaa waxyaaba noocaasena waa ciyaaraan waxaa kaloo naagahana ciyaaraan bahal hirikow la yidhaahdo baraaway belidoo buurtoo begee barwaaqay taalla macnaha baraaway belid waaye buurta baraaway ka dambaysana barwaaqay taalla ay leeyihin gabdhaha markay ciyaarayeen oo hirka waa la yidhahdaa bahashaasna dhaqankaasay horta dabaraha leeyihiin dad ahludiin ah oo deegaankooda weligood aan ka bixin bulsho nabadeed eh maxaad nooga sheegi kartaa xiriirka ka dhexeeya lahjada dabaraha iyo lahjadaha kale ee soomaaliyeed afka dabaraha iyo maxatiriga way isku dhow yihiin laakiin ninka af dabaraha ku hadlaayo iyo ninka af maxatiriga ku hadlaayo haddii isla hadlaan boqolkii sagaashan waa la garan karaa macnaha qofka maxatiriga eh hadduusan reer waqooyi iyo reer galbeed iyo meelahaas ahaynoo reer koofarkan hadday yihiin macnaha ninka dabaraha markuu hadlo waa dhegaysanaya erayo oo ka qaldamaya waa iska jiraan oon fahmaynin laakiin inta badan waa fahmayen sida garaha oo kale hadda maxatiri markii garaha hadlaayeen maxatirin qofka hadlayo waa isfahmayen dabarahan saas oo kale waay boqolkiiba konton oo kale ay ku kala duwan yihiin boqolkii konton waa waa iska iskaga mida yihiin waa la iska fahmi karaa firqigaasaa u dhexeeya laakiin afkooda af afka dabaraha waxaa waaye ninka america hadduu ku dhasho haddii yurub uu ku dhasho hadduu carab ku dhasho eshiya ku dhasho ninka hooyadiis hadday dabaro tahay afka kama dhumo dabeecaddaasaan leena nin hooyadiis dabaro ah afkaas inuu dhumi ma laga yaabo dadka afka dabaraha dhumi waxaa waaye dadka oo hooyadooda ay soomaalida kale ay tahay oy jiiddo oo meeshaas ay afka ku garan waayo laakiin nin hooyadii naaskii hooyadiis naag dabare ee naaskeeda nuugi ama soomaali kale ha ahaado ama dabara ha ahaado soomaalida kale markay gabdhaha dabaraha guursadaan oy cunuga ka dhalaan cunugaas hargeysa haddii la geyn af dabar waa garanaa dabeecadaasaan leenahay afka dabaraha marka kaljarkiisa saas waaye ugu dambeyn sidee loo ilaalin karaa dhaqanka iyo lahjada dabaraha si aysan u dabargo'in aad iyo aad u mahadsan tahay waa su-aal wanaagsan waxaa lagu ilaalin karaa cunuga markuu dhasho waa lagu tababaraa horta aniga hadda dhowr iyo toban cunugaa ii joogta markii gurigeyga aan joogo afkaas mooye afkale kulama hadlo afka saasaa lagu ilaaliya ciyaalka waa la baraa waa lagula hadlaa af soomaaliyana waa iska ayagaa iska baranaya iskoolada ay ku dhigtaan dugsiyada ay ku dhigtaan qur-aankii dadkii soomaaliyada waa isdhexdaadsan tahay laakiin ciyaalka waxaa lagu tarbiyayaa haddaadan afdabar aqoonin aniga maba ku dhalinba marka dhaqanka saas afka dabaraha iyo annaga hadda dad waxaa jira afka dabaraha qora oo diyaariya marka waa la diyaarinaa hadda afka diyaar saasa lagu diyaarinaa kow dhaqanka dabaraha uu leeyahay waxaa waaye xilliyo qur-aan la akhriyaa jira xilliyo oo ciyaarahan la fasaxaa jira xilliyo oo oo marka dhaqan dada u jooga oo oo laba iyo toban jifo waaye jifyadii dadaa laga soo qaadaa si afkaas loo ilaaliyo weli idaacad iyo waxaas hadda kama samayna laakiin hadda heesasaa laga sameeyaa idaacada iyo waxyaaba noocaas in loo sameeyo marmar ahaanba hataa idaacadaha waa afka dabaraha waa ku hadlaan waad aragtay marka waxaa la sameeyaa in hadda loo sameeyo studio loo sameeyo oo canjaladooyin iyo bila wax laga sameeyaa hadda ku talagalsannahay barnaamijkaas khubraa u fadhida oo diyaarinaysa insha allah si loo afka loo ilaaliyo oo dadka ummadda soomaaliyeed in dadka dad jira ay yihiin culture ay leeyihiin dhaqan ay leeyihiin af ay leeyihiin in oo siyaasadda iyo luuqooyinka soomaaliyeed macnaha masxafka soomaaliya la keeno buwag laga diyaariyo culturekaas reerkaas dhaqankiisa ah iyo ummadda soomaaliyeed ay u fahmi karto waxaa ka mid ah in buwaag laga diyaariyo canjalooyin laga diyaariyo barnaamij laga sameeyo sidaasaa looga qayb qaadan karaa in oo horumarka soomaaliyeed iyo wadajirka soomaaliyeed iyo hodantanimada afka soomaaliyeed oo afka dabaraha uu ka mid yahay af soomaaliga uu ka mid yahay dadka soomaaliyeed ama maxatiri ha ku hadlo ama maaymaay ha ku hadlo ama afdabar ha ku hadlo ama afjiida ha ku hadlo ama dadka afka ku hadlaaya afkiisa waa afku waa inuu bato hodannimay leedahay laakiin haddii afka la cunsureeyo waxay noqonaysaa hodantanimadaa meesha ka baxaysa wadajirkiyaa ka baxaya marka aniga waxaan soo jeedin lahaa af walba oo soomaali ku hadasho nooc war kastaba ha adee oo soomaali deegaankeeda uu degan yahay in la madeeyo oo la habeeyo kow iyo laba iyo saddex ha kala ahaadaan laakiin in la madeeyo bahashaas si fiican looga shaqeeyo khubradu dadka khubrada aan u leeyahay weliba iyo dadka madaxda ah dowladda u shaqeeyo iyo dadka oo oo caqliga u saaxiibka ah in arintaas laga shaqeeyo waa muhiim waaya saasaan leeyahay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay dhagaystayaalkaasna wuxuu ahaa maxamed ibraahim xasan mayaashe oo ah nabadoon ka soo jeeda bulshada dabaraha wuxuu nagala qaybgelayay barnaamijka tubta nabadda qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay dhegaystayaal markanna kusoo dhowaada hees ku bixaysa afka dabaraha oo inoogu luqeeya fanaanka lama daarashood alabti awkii kooy aragoo suguu shaagay alabtii aglaliido iyo ammaantee saga teete sidii lagu ammaane agta ama ma agii alanti awkii kooy arnoo suguu shaagay calankii agladiido iyo ammaanta isaga deertay sidii lagu ammaani agta ama ma agii inale agoo suguga daash wal ina ago oo ida an aguulo oo inale agoo suguga daash aqlaaka aqlii balaan qabaana aqilmee wal sugu iree ere idii ahlamaada waa tahay dhegaystayaal intaasaan uga gudubna heestaasi ku bixaysay afka dabaraha oo inoogu luqeynaya fanaanka lama daarashood waxay ugu dambeysay barnaamijkeenii tubta nabadda oo toddobaadkan halkan ay idinkala socodsiinayeen maxamed salaad cusmaan iyo anigoo ah faa'ise cabdi warsame fadlan noo soo gudbiya aragtiyadiinna idinkuu noogu soo hagaajin karaa barta aan ku leenahay facebook oo ciwaankeennu yahay tubta nabadda hase yeeshee waxaad hadda u diyaargarowdaan qaybtii ugu dambaysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefannada idinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhegaysanaysaan